بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ee, markuu dhacay weerarka koob iyo tobanka sebtembar ee lagu baabeeyey daarihii dhaadheeraa taasoo caan iska noqotay hadda adduunka dhanba laga hadalhayo ilaa hadda waxaan joogay balcad baan joogay markaas de- degmada balcad marka anoo halkaa jooga ayaa waxaa dhacay kolleyba weerarkii baa dhacay marka telefishinka aljaziira ayaa soo daynaya marka xilligaasna mutawafir buu iska ahaa oo marka meel baanu joognay oo gooniyaho uu yaalay telefishinka aljaziira khabar caajil bay markaas soo qoreen oo qarixii iyo dadkii oo kala yaacaya iyo dagaal waxyo burburay iyo diyaarada saraha ee guryo ku dhacaya ay soo geliyeen si mubaashir ah marka waanu daawanaynay aanu daawanay hadda anagu wax wacaya kama aanan haysanin wax badanna kama aanan ogeyn hadda ee, siraacan hadda socda ee caalamka ka socda laakiin alqaacida iyagu barnaamijkooda waa u fadhiyey oo dagaalkooda waa u- waa u qorshaysnaa laakiin waxaan dhihi karnaa muslimiinta guud ahaan cid maaragtay xilligaas wacyigeedu uu soo jeeday ee, way yareedan dhihi karnaa marka anagu wadaado uun iska eh, gaaban yahay eh, fikirkooda ay ka haystaan caalamkan iyo siraaca oo kaliya uun dacwadaas oo dadka uun shirkiga iyo looga digayo iyo oo wax jihaada lagu aan ku lahayn bay iska aaday marka halkaasaanu joognay waana arkayna kolleyba waxaan dhacay laakiin isla markii tasawurkeennu hadda alqaacidaa fulisay iyo mujaahidiin baa fuliyey iyo hadda annagu ma aanan suuraysan laakiin dadku way dareemayeen in uun la galay nimankan in la galay oo maraykan la weeraray way dareemayeen
ilaa intee ayay kugu qaadatay inaad istacaabto ama aad suuraysato waxaa dhacay in weerarkan oo ahaa mid ay fuliyeen dhallinyaro muslimiin ah oo naftood horayaal ah
maraykanku waxyar kadibba way sheegeen way ku eedeeyeen usaama bin laden alqaacida magacaas inta ma garanayo inuu xilligaa jiray ma garanayo laakiin usaamay ku eedeeyeen usaamana si toos uma ictiraafin dadku qaarna waxay dhaheen ma dhici karto oo diyaarada nimankaas uma haystaan Ee, dadku si kale wax u dhaceen dadna waxay yidhahdeen waa ayagaa sameeyey laakiin dadku wacyi fiican ma lahayn waxna kale ma ee, bixi karin dhacdooyinka inta badan
waa tahay een, sheekhana marka een, si kooban maxaad is leedahay natiijooyinkii ka dhashay weeraradii koob iyo tobankii sebtembar ama haddii aan si kale u dhigno maxay tahay faa'iidada laga helay weeraradan
natiijadu kolley natiija islaamka maaragtay yaa taageeriisay noqotay oo baraarug keentay ewel dadku maraykanta ka- kama haysanin cadaawad uma- uma aysan qabin sidaas inuu gaala jirto gaalada adduunka uu kamid yahay unbaa la ogaa laakiin sida uu islaamka u beegsanayo iyo dhibaatada ummadda ku haayo een, aad loolama soconin marka waxaan dhihi karnaa dhacdadaasi waxay noqotayba yowm alfurqaan waa arrintii kala saartayba gaalo iyo muslimiin ileen moogtahay muslimiinta iyo gaaladu waa isdhex hogsanaayeenoo way isku dhex jireenoo marka waxaa lagu baarugay uun marka buush oo dhahaya imaa macana wa imaa didana ayaa la arkay marka in dadku ay kala baraa'a qaataan gaal iyo muslim furqaanna uu yimid lana kala baxay oo laba itijaah uu adduunka noqday itijaah maraykan raacsan oo murtadiin noqday iyo itijaah jihaadi ah ayaa soo baxay xukuumaadkii oo dhanna waxay raaceen ay taageereen ee dawcan ow karhan maraykan bay taageereen markuu laba farood u taagay marka waxaan dhihi karnaa faa'iido weyn baa laga helay da- da- weerarkaas oo baraarug badan keentay marka waa faa'iido iyo natiijo aad iyo aad u weyn baa laga helay dadku haba u sawireen in eh, cadaadis iyo dhib uu ka yimiday oo islaamka la targadgareeyey la dhibaateeyey laakiin arrintaasi islaamka waaba u danba jihaad baa bilowday ilaa haddana lagu dhiigbixinayo maraykanka cadownimadii maraykanka ayaa banaanka u soo baxday cid kasta oo maraykan markaa taageertayba haddana la gartay inay murtadiin yihiin ewel lama aqoonin waxaana rida iyo waxaana ah, muslima iyo waxaana gaala iyo gaal uun magacaas baa la yaqaanay laakiin dad murtadiinahoo xukuumaad murtadiinahoo xukumaya eh, wadamo laguma dhiiran kara in la sheego laakiin hadda waxaa noo soo baxday eh, waxay noqotay furqaan mid kala saartay min alxaqi waalbaadil oo hadda calaa bayina liyahlika man halaka can bayina wayaxyaa man xaya can bayina hadda qofkii ilaahay da uu xaqa waafajin rabo xaqii waa u cadyahay qofkii kalena hadda baadilkiisa wada si asagoo og ayuu ku dhex jiraa marka waxaan dhihi karnaa natiija iijaabiya islaamkana u danaynaysay dacwadana u danaynaysay amaba jihaadka weliba gaar ahaan ayay noqotay